alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lanaa abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabi calimna minhu maa jahilna wadakirna minhu maa nasiina casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo sagaalaad min suurati اlxijir qaala tacaala nabi cibaadii annii ana algafuuru اraxiim وأن عdاabي هuو العdاaب الأليim waxaynu ku soo jirnay abaalmarintii la siiyey dadka wanaagsan ee mutaqiinta ah إna الmuتaqiina fii جannaati وacuyuun baynu soo marna اdkuluuha bsalaami aaminiin wanazacnaa ma fii suduurihim min gilin ikhwaana calaa sururi mutaqaabiliin abaalmarintaa wanaagsan oo kuwa mutaqiinta ilaahay ku maamuusay ku abaalmarinayo baa inoo soo dembeysay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi nabbi cibaadii nabbi waran cibaadii addoommadayda daafadaas waa tashriif aniga addoommadayda waxaad u warantaa u sheegtaa annii anigu ana anigu alghafuuru inaanahay alla dhaafid badan alraxiimu ee naxariisasho badan bal hadda u fiirsa ayaddan usluubka iyo cibaarada lagu keenay nabbi cibaadii nabi waran nabiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam cibaadii aniga addoommadayda u waran oo u sheeg waxaad u sheegtaa annii anigu hadalka waxaa la geshay ta'kiid ama adkayn alfaad saddexa baa lagu adkeeyey midka koowaad waa anni annada wey kan labaadna waa anada kan saddexaadna waa asha ku jidha alghafuur nabi cibaadii annii ana algafuur اraxiim sidaa u sheeg baa layidhi intaasoo dhinac baa marka laga geliyey taakiidka iyo adkaynta aayaddan iyo marka aayadda ka dambaysa waa isla socdaan inaan ahay anigu algafuuru alraxiim ilaah waasicu lmakfiraah dhaafidiisu ay waasac tahay raxmadiisu raxiimna oho raxmadiisu isna ay waasac tahay liman taaba wa aamana qofkii toobad keenoo alla xagga u noqda iimaanna laga helo sidaas in lagula dhaqmayo waxaad kaloo addoommadayda u warantaa waanna cadaabii aniga cadaabkeygu huwa cadaabkaasi alcadaabu cadaab inuu yahay alaliim ee xanuun badan waxaa kaloo waxaa u warantaa weeye nabi bay ka dhigan tahay akhbirhum u waran anna cadaabii aniga cadaabkaygu huwa isagu alcadaabu inuu yahay cadaab cadaab daran alaliima xanuun badan hanaa cadaabka inuu shadiid yahay qofka macaasida daa'ima iyo qofka dunuubta daa'ima waxaa isagana loo sheegayaa ilaahay cadaabkiisu inuu yahay mid darnaan badan markaas waana cadaabi baa ilaahay tan ka cabira waxaa ku jira gaayat lutfi ayaa ku jidha oo maxay ti lama dhihin wa annii ana almucadibu wa annii ana almucadibu lagama cabirin almu'limu ilaa tii hore waxaa la yidhi annii ana algafuur اraxiim tan laakiin sidaa lagama cabirin maxaa laga cabira waxaa la rajaxayaa dhanka cafiga iyo raxmadoo middaa hore annii ana algafuur alraxiim cadaabka mayaa wa anna cadaabii huwa alcadaab alaliim inuu yahay cadaab aliima xanuun badan taasina wata sidaas baa laga cabira saasay labada aayadood marka iskula socdaan cadaabkii iyo makfiradii baa la isqaabilanaya raxmaddii waasic ahayd iyo cadaabkii aliimkaha baa la isqaabilanaya waxyaalihii muxasinaadka la dhihi jiray oo badiicu ka sheekayn jiray taa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wanabbihum waxaa kaloo u warantaa can dayfi ibraahiim nabiyullaahi ibraahiim dayfkiisii martidiisi dayf bimacnaa duyuuf adiyaaf duyuuf dayf martidii nebiyullaahi ibraahim iyagana xaggooda uga war dee nebigaa loo sheegaya calayhi salaatu wasalaam markaasu u warramaya martidaasi waxay ahaayeen malaa'ig ilaahay soo diray waxaa loo soo diray qoomu luud inay halaagaan oo ay baabi'iyaan malaa'ig kooxa bay ahaayeen jibriil baa ka mid ahaa baa layidhi nebiyullaahi ibraahim bay marka u yimaadeen qaab ay marti oo kale ay yihiin ayay ugu yimaadeen tii baa marka laga hadlaya can dayfi ibraahim nebiyullaahi ibraahim martidiisii taasna uga war id waqti dakhaluu ay u soo galeen calayhi nebi ibraahim faqaaluu waxay dhaheen salaaman ayay yidhaahdeen wixii salaaman kor dhigay baa la iska goynayaa moogta nusallimuka salaamaa waanu ku salaannay weye salaam baanu ku salaannay salaaman way salaameen qaala innaa minkum wajiluun marka qaala innaa minkum wajiluun intaan la gaarin meesha waxaa kuugu jira sida aayaadka kale sheegeen ilaa qisada meelna waa la soo gaabshaa meelna waa si faahfaahsan baa loo sheegaay qaala salaama faqaaluu salaama qaala salaamun isaguna wuxuu yidhi salaamun salaamun calaykum iyana taasaa meesha uga go-an iyaguna wixii nasbiyey isimkan bay ka tageen salaaman bay dheheen isaguna salaamun mubtadihii khabarkiisa salaamun calaykum taasuu iskaga tegi marka nebi ibraahim waxaa la yidhi salaamta uu la yimid iyo midday malaa'igtu salaameen waxaa xeel dheer midda nebiyullaahi ibraahim ilaa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu faxayuu biaxsana minha aw milaha miya aw ruduha faxayuu salaantii oo kale inaa celisa ama mid kaba cajo badan faxayuu biaxsana minha aw ruduuha iyadiioo kale inaa celisa ama mid kaba cajo badan marka mid ka cajo badan boo keen laanna iyagu taa hore ay la yimaadeen jumlada ficliyada ah jumladan ismiyadaabaa ka sii xeel dheer salaamun calaykum tanaa xeel dheer waa salaam joogtaa intaad ii imaan haddaad timaadeen iyo ka bacdiba salaamun calaykum salaantaa saasay u dhacday intaa markii halkaas salaanta ay dhacday qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim innaa hanagu minkum idinka xaggiinna wajiluuna baanu nahay kuwa ka baqaya war waanu idinka baqnay waa idinka baqaynaa qoladiinnaa noo timiday tanna waxbaa ka horeeyo cunna cunna u keena cunno markuu uj keenay waa isagay bicijlin xaniidin dibi solan oo muufaysan weyl buu u soo diyaariyey fa jaa'a bicijlin xaniid falamaa ra'aa markuu arkay laa tasilu ilayhim inaan gacnahooda gaarayn buu nakirahum markuu arkay gacnahoodii inaysan gaarayn cunnadii loo keenay markaasuu inkirayo macnaha ka baqay la waxaa la leeyahay martida haddaan ta wax u keentay ay cuni waayaan carabtu waay way ka baqi jireen waxay dheheen dadkan waxbay damacsan yihiin laakiin qofku hadduu intifaacaadii iyo cunnadii waxa u keenta u cuno haddee waa nabad baa kala tihin laakiin markaa kale waxay u arkayeen qof isle qoladan waxooda ha cuninina hawl kale ha u socotaan hawshiinna wata oontoodana afka ha saarinina falamaa raa aydiyahum markuu arkay gacnahoodi inaysan gaarayn saasaa dhacay ama fawjasa fii nafsihina waa iyada aayad kale ahayd intaasoo aayaad baa hadday qisada lagu tilmaamay sidaa markay dhacday qaala wuxuu yidhi innaa annagu minkum xaggiinna wajiluuna baan kuwa ka cabsanaya waan idinka baqan maa lakum laa taakuluun war maxaa la cuni laadi war maa cuntaan qaaluu waxay dhaheen laa tawjal ha baqin malaa'igtii baa hadlaysa isagu rag caadiyo u qabaayo haddee suuratu waxay ugu yimaadeen niman marti oo kale oo dhallinyaro qurux badana maxaa yeelay innaa hanagu nubashiruka waxaanu kuugu bishaaraynaynaa bighulaamin wiil ghulaamkaasoo caliim caliim ah aqoon cilmi badan waxa weeye waasiculcilmi ah maskax badan waa nebi isxaaq bighulaamin xaliimna xaliim iyo caliim waa kaasna waa nebiga kale nebi ismaaciil laakiin caliim bighulaamin caliim waa nebiyullahi isxaaq kaasaan kuugu bishaaraynan dee qof loo bishaaraynaya inuu baqa maba ahaba haba baqinba bishaaraanba kuu wadnaayo ciddii bishaarada kuu waday inaa ka baqdi maba ahaba qaala wuxuu yidhi abashartumuunii ma ii bishaarayseen aniga calaa an massaniya alkibaru maca an massaniya alkibaru weyni intay itaabatay maceed calaa waxaa weeyaan abashartumuni oo mayaad ii bishaarayseen calaa an massaniya calaadu bimacnaa maca ama calaadu bimacnaa bacda calaa an massaniya alkibaru bacda an massaniya alkibaru duqnimo iyo shaybnimo inta itaabatay ka bacdi mayaa inaa ilma dhalayo ilmaha inta badan inta awoodda la leeyahay baa inta badan u dhashaa mayaad iiguba bishaaraynaysaa marka waaba la iska xaalaynayaa calaa an massaniya alkibaru xaala kowni kabiira sinni xaalaan ahay maca kowni kabiira sinni xaalaan ahay mid da'diisu weyn tahay oo shayb ah mayaaba ii bishaaraynaysaan mayaa ii bishaarayseen marka tacajubkan isagu qudrada ilaahay taa lama yaabanee sidii caadadu ahaan jidhay qofku xilligoo wax dhalo mar hadduu dhaafay bu xilligan loo bishaaraynayo taas buu isagu fiirinayay markaasuu wuxuu yidhi fabima fabimaadiibaa fabima laiskaga soo koobaa fabima maxaybaa tubashiruuna fabima tubashiruuna fa biayi shayin baa tubashiruuna shaygeebaa hadda ku bishaaraynaysa fabima tubashiruuna fabima maxaybaa tubashiruuna ku bishaaraynaysa fa biayi shayin tubashiruun fa bima tubashiruun qaaluu waxay dhaheen basharnaaka waanu kuu bishaaraynay bilxaqi war sugan oo yaqiin ah hubaal ah hubaal yaqiin baanu kuugu bishaaraynay warka aan kuu wadnaayo waa dhab weeye basharnaaka bilxaq xaq sugan baan kuugu bishaaraynay ee falaa takun ha ahaanin min alqaanidiina kuwa qustay ha la biciisanin ha la yaabin raxmadda ilaahay ha ka quusanin falaa takun min alqaanidiin qaala wuxuu yidhi waa la wada hadlayaa meeshee waman yaqnudu waman yaqnudu yaa ka quusa mant bimacnaa laa waman yaqnudu laa yaqnudu yaqnadu kama quuso min raxmati rabbihi rabbigii raxmaddiisa ila adalluun kuwa dhumay mooyaane cid kale kamaba quusato see uga quusaa ilaahay raxmaddiisa nabiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan baanba ahay waman yaqnadu yaa kaba quusta kamaba quusata min raxmati rabbihi rabbigii raxmadiisa yaa ka quusta ila daalluuna waa isfahmi kaariye yaa ka quusta raxmadda alle ilaa kuwa dhumay mooyaane kuwa ka jaahilkaa rabbi amaa qofka qalbigiisu camiran yahay iimaan iyo khayr ku camiran yahay ilaahay xiriir la leh wax kastoo ku yimaada raxmadda rabbi ma rajo dhigo kama quusto marka isagoo xagga caadadu ka fiirinaya see ilma ku dhalayna annagoo da'daane qudrada rabbi xaggeeda mu ahayn xaggu ka fiirinayay ee taa lama yaabana leanna wuxuu ogyahay ilaahay inuu qof binu aadana abuuro aabbiyo hooyo midnaba aan lahayn ee hadda isagu waaba nin odayahoo joogo oo nin da'a ah iyo xaaskiisiyo iyana qof shayb ah qaala wuxuu yidhi famaa khadbukum shaanigiinu muxuu yahay ayuha almursaluun kuwan lasoo diray war maxaa la timaadeen wuu garta hadda inay malaa'ig yihiin cunadiina diide bishaaradii iyo xag rabbi inay ka wataan waa la isfahmi famaa khadbukum nebi ibraahim dee dhibaatooyin badan buu soo maraya war shaanigiinu muxuu yahay ayuha almursaluuna kuwan lasoo diray ilaahay xaggii laga soo diray malaa'igtan wanaagsanay qaaluu waxay dhaheen innaa annaga ursilnaa waa nala soo diray ilaa qowmin qoom intii kaa naloo soo diray qoomkaasoo mujrimiina dembiilayaala qolo ijraam la timid faldembiyeedya galay waaweyn dhumay qoladaasaa naloo soo diray waa garanaya haddii dhanna isagaa jooga dhanna adeerkii ubuu ahaaye nebi luud baa jooga ilaa qowmi mujrimiin kuwaasaa naloo soo diray qolo mujrimiina baa naloo soo diray bay dheheen qoladaa mujrimiintaa baanu rabnaa inaan baabi'inno waa qowmu luud ilaa aala luudin luud shakhsiyaddiisa iyo aalkiisa mooyaane luud aalkiisa mooyaane luud iyo aalkiisa ay ka dhiganta reerkaasaan waxa meesha aan halaagayno ka reebaynaa maxaa yeelay marka istinahan dee istinaha mustanaha mustanaa minhugu haddii ay isku nooc noqdaan ilaa meeshaan ma suuroobayso ilaa qowmi mujrimiin baa naloo soo diray ilaa aala luudin mujrimiintii dee inuu galo halkaa lama rabo marka istinaha muqadic ka dhigo ilaa aala luudin laakiin aala luud iyaga waa badbaadinaynaa anjeynaahu iyaga waa badbaadinaynaa waa ka jawaabtiyo innaa hanagu lamunajuu kuwa badbaadinayaan nahay hum aala luud ajmaciina xalayhi innaa lamunajuuhum aala luud waa badbaadinaynaa ajmaciina xalayhi nebi luud iyo reerkiisa iyo mu'miniintii rumaysa waa yaraayeen intaa waa badbaadinaynaa reerkaa laftiisa waa la sii dhexgelayaayo waxa weeye waa la kala miirayaa qof baa ku dhex jira reerka la rabo qoladan hore oo mujrimiintaa in lagu daro oo lala halaago qof baa reerka ku dhex jira reer wanaagsan oo qof ku dhex jira weeye qofkan waxaa la rabaa misna isna in laga soo reebo mar labaad ya ilaadaa kugu badan meesha ilaa aala luudin tii hore ahayd qoladii la halaagayey kuma jiraan reer luud reer luudna oo la badbaadinayana qolo kalea laga sii reebayaado qof baa laga reebayaa ilaa imra'atahu xaaskiisa mooyaane nebi luud xaaskiisa mooyaane ila mraat innaa hanagu lamunila mra'atahu xaaskiisa mooyaane qoftaas reerka ka soo reeb reer luud qadarnaa waa xukunnay maxaan xukunnay innahaa iyadu la min alghaabiriina inay ka mid tahay kuwa haalikiintaayoo la halaagayo halaagsamaya oo cadaabka ku baaqi noqonaya innahaa iyadu la min alkhaabiriina ma xukun oo iyagu malaigtu waxbay iska xukumayaan xukunku xagga rabbi buu ka yimaadaaye ilaa waxay dhaheen ila imra'atahu qadarnaa waan xukun dee qadarta amarka malaa'igtu ku socdaan xag rabbi bay ka wadaan waxa weeye qadara allaahu ilaahay baa qadaray gabadhaa inay cadaab ku baaqi noqoto gaalada halaagsamaysanaa macooda ay ahaato inaha la min alkhaabiriin gabadhaan maxaa loo loogu daray iimaan baysan lahayn nebi nebi ilaahayna waa la joogta kaafirad bi ah dee laga reebi maye qofka wanaagsan wax kuu tarmayo haddaadan wanaagsanayne aabbaha iyo awowga iyo waxaasoo wanaagsanaa baan ka soo jeedaa haddaad dhahdid qofkaana uusan wanaagsanayn uusan isagu khayr iyo iimaan iyo daaco lahayn waxba u tarmaysee waxaa lagu garanayaa daraba allahu maalan fii suurati taxriim yaa dad wanaagsan oo dad xun la noolaayeen iyo dad xun oo dad wanaagsan la noolaayeen fircoon iyo gabadhii la noolayd ya imra'ata fircoon iyo tan lafteeda nabiyullaahi luud imra'ata luud labadii gabdhooley kaanata taxta cabdayni saalixayn ya marka waxba u tari mayso nebi ilaahay hadduu la noolayd oo xaaskiisa ahayd waxba u tari mayso iimaan sidaana xaalkeeda ku dambeeyey falamaa jaa'a markuu u yimi aala luudin luud aalkiisii almursaluuna mursaliintii markay u yimaadeen la mafcuulku dhexdu soo galay waa iska soo hormaraya faacilkiina waa la dibdhig ficilkan horaa isaga laga dhigaa waa laga maarmaan falamaa jaa'a markay soo gaaray aala luudin almursaluun aala luud markuu u yimid almursaluun kuwii la soo diray nebi ibraahim horta way ka tageen waa u bishaareeyeen malaa'ig cunno ma cunteen sidaasi ku dhaafeen hawsha u socdaan howlgalkana waa u sheegeen howlgalka la qabanayo qoladaasaan halaaginaa bay dheheen waana kuu sheegaynaao gabadhaa reerka waa laga reebaya reerkana waa badbaadinayna ilaa meesha hadal badan baa ka dhacayoo magaalo intaasoo boqoloo qof joogto magaalo qof muumina jooga miyaa halaagaysaan haddii intaa ka badan joogto ka warrama markaasay dhaheen maya markaasuu yidhi inna fiiha luuda hadda meesha luud baa joogaysa way halaagaysaan marka nanu ina fiiha luuda markaa maxay dheheen ya anagu waa ognahay bay dheheen biman fiiha qaala ina fiiha luuda luud baa meesha jooga bay yidhi naxnu aclamu biman fiiha waanu naqaanaa bay dhehen cidda meesha joogta isaga iyo ehelkiisa waa badbaadinayna qaala wuxuu yidhi markay u tageen luudna inakum idinku qoomun qoon baa tihin qoonkaasoo munkaruuna la inkiray war idin garan mayne maxaa ahayde war maxaa ahayde hawl bay u socdaan hadde hawl khatara halaag dad malaaig u socoto wey dad maahayn qaalo waxay dheheen bal iskaba dhaaf ji'naaka waxaanu kuula nimid bimaa shaygii kaanuu ay ahaan jireen gaaladan fiihi dhexdiisa yamtaruuna kuwa shakiya cadaab ma jiro iyo maanaloo keeno iyo soo may dhihi jireenoo cadaabka ma shakisnaan jirin waxay shakisnaan jireen baan wadnaa maanta bimaa kaanuu fiihi yamtaruun waxay ahaan jireen kuwa shakiya ayaanu wadnaabay cadaab in lagu soo dejiye wey waataynaaka waxaanana kuula nimid bilxaqi xaq baan kuula nimid wa inna anaguna la saadiquun kuwa run sheegayaan war runaan kuula nimid cadaab inuu ku dhacayo kal noqosho ma leh waxaanu ku hadlaynana kuwa ku run sheegayaan tilmaan baan ku siinaynaa marka nabi luudow fa asri guuraysi biahlika ehelkaada biqidcin gabal oo min alleyli hameenka xaggiisa ka ahaad hameenka xilli dambe marka la marayo hogaanka u qaba kaxee dadka guuraysi ka saar meesha waa laga agbedelanaya aaggan cadaab baa ka dhacaya halaaga adiga soo maaha ha horkicine watabic adigu raac adbaarahum dabadooda gadaashooda soco adigu ka dambee iyaguna ha kaa horeeye iyagu waa inay kaa hormaraan watabic raac oo soco adbaarahum gadaalkooda isdabaraacintooda iyo isla socodkooda iyo kii ka gaabiyo iyo waxa weeye adigu ka dambe iyaguna ha horeeyeen walaa yaltafit yousan milicsan minkum xaalu idinka idinka mid yahay axadun hal axadna yuusan dib soo dhugan horay soco waxa la yihahdaa jira waxa weeye ciidamada ayaa loo isticmaalaa xagga ma dhiwan karo horey socdaa weeye waxa weeye xagga ma soo dhiwan kadhaan walaa yaltafid minkum axadun hal qof oo gadaal soo dhiwan karaa idinkuma jiro hadduu qofkaasi gadaal soo dhigto waxaa laga yaabaa cadaabka iyo halaagga gadaal ka socda inuu indhihiisa ku dhacaan oo isagiina argagaxo qoladaan argagax inay arkaan lama rabo marka waxaa la yidhi dib ma soo dhiwan kadhaan wamduu socda xayu meel tu'maruuna laydin amray meesha laydin yidhi taga aada shaam iyo xaggaasaa la yidhi aadaa la yidhi ibnu cabaas wuxuu leeyay ardu shaam baa la yidhi taga qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqadaynaa waan waxyoonnay qadaada bimacnaa awxaynaa wey maxaa yeelay qadaa waxay maanta ku gudubtay ilaa ilaa baa ka dambaysa ilaa baa lagu gudbiyey markaas mar hadday sidaa ay noqotona bimacnaa awxaynaa weeyaan waqadaynaa waanu waxyoon ilayhi nabiy llaahi luud dalika alamr amarkaa isaga ah oo amarkooda waa kee waa kan dambe kaama foga waa kana waa kana ana daabira haaulaai kuwaa iyagaa dabadoodu maqduucun mid la gooyey wey kuwan waa la gumaanaya waa la baabiinaya musbixiina xaala yihiin kuwii subaxnimada galay kuwii subaxaysay aroor hore meesha la weerara waa khatar waxa weeye aroor horaa lagu dhufanayaaba li ana daabira haaulaa maqduucun musbixiin markay hore aroorta hore subaxnimada saa u galaan baa la cirib tiraya dabadoodaba waa la goynaya ciribtoodaba waa la jaraya halaagoodu isti'saal jiridgoyn baa lagu samaynaya ana daabira haaulaa maqduucun musbixiin sidaa markay dhacday oo sidaa loogu sheegay dee malaa'igtii halaaggan u socotay qoladaa inay halaagaan nebi lood bay u yimaadeen sidii oo kaley niman dhallinyaraayo qurux badan bay u eg yihiin muuqaalkoodu suuradii malaa'inimada koma muuqato isagana markaa weli uma ay sheegin inay malaa'ig yihiin qoladan qoomuluudna waxaa xun ay samayn jireen waxaa ka mid a waxa liwaadka la yidhaahdo ragga iyo waxayse u tegi jireen oo xumaantaasay samayn jireen oo ragba hadday arkaan weerar bay kusoo qaadi jireen markay halkaa arkeen nebi luud oo dhallinyaro qurxoon u yimaadeen muuqaalkaas cid leh ilaahay wuxuu yidhi wajaa-a waxaa yimid ahlulmadiinati magaalada ehelkeedii yastabshiruuna xaalay yihiin kuwa bishaaraysanay dadka yimid bay ku faraxsan yihiin xumaantii baa ku soo dhacday magaalada suduun baa la dhihi jiraa layidhi dhowr magaalo shan magaalo waaweyn baa meesha ku yaalla la tilmaamaa qoladan bay soo aadeen iyagoo bishaaraysanaya martidaana ku bishaaraysanaya xumihii xumaantii bay rabaan inay sameeyaan waxay u qabaan waxaan dad waa kala fog yihiin waa malaa'igtii halaagi lahayd iyaguna rag bay u qabaan waxaa la yidhi kuwaa xunxun oo qoom luudka ah qolaa inta u tagtay waxay dhaheen gurigii nebi luud dhallinyaro aada u qurux badan baa timid markaasay soo ordeen yuhracuuna iyagoo faraxsan markuu arkay inay soo yaacayaan dee nabigaan ummaddii loo diray weeyaane isagona weli waxaan inay kuwaani malaa'ig yihiin umay sheegine qisadiiba iskugu kaa dhex jidhee qaala wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwaan dayfii duyuufii martideydii wey dayfii waa iska wada keenaysaa jamac martidaydii weeyaane falaa tafdaxuuni war haygu fadeexadaynina war martida hay gacan dhaafinina war xumaan ha samaynina war ceeb hay haleeshiinina war waxa weeye gurigayga gadaal uga istaaga war martidayda iga leexda waataqu llaaha war ilaahayna ka yaaba walaa tukhsuuni hay hoojinino hay ahaanaynina si qur-aanka qof hays waxba kama maqna sidii wax u dhaceen baa tabtaa lagugu sheegaya wax kastoo naga horreeyey arrintii taagan adigu matalo war ilaahay ka yaabay oo hay ahaanaynina oo martida qofka dee loo gacan dhaafay waa ahaana iyo dhibaatai saa haygu samaynina qaaluu waxay dhaheen awalam nanhaka mayaana awal kaa reebin oo kaa nahyin canilcaalamiina laba macnaa ku jira baa ka mid a macnayaasheeda qur-aanku iska macnayaal badan yahay lahaa macaaninka mawjilbaxri weeyaan awalam nanhak ba waanan kaa kaa nahyin canilcaalamiina caalamiinta cid ka mida inaa u doodid ma waanan hadda ka hor kaa reebinoo ku dhihin cid aa u doodi kadhid ma jidho waa macno macno labaadna waxaa weeye awalam nanhaka mayaanan kaa nahyin canilcaalamiina cid aa marti gelin ka dhid oo ku soo martii ka dhah oo kuu imaan ka dhah yaa ma jidho mayaan hadda ka hor ku dhihin awalam nanhaka canilcaalamiin saasay ku dhehen ama awalam nanhaka mayaanan kaa nahyin canilcaalamiina inaa cid aan u soconno naga hor istaagtid mayaanan hadda ka hor kaa kaa reebin aanan ku dhihin nagama hor istaagi kadhib qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi lu haaulaa'i kuwani banaatii gabdhahaygi weeyaan in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa samaynay haddaad rabtaan dumar iyo xaajo gudash iyo arrimahaas war waa kuwaan gabdhahay raggaan iska daayey martidayda ii daayey haa ulaa'i banaati waxaa la yidhi dee laba gabdhood iyo meelahaasaa u joogaya gabdhihiisu qoladan tirada badan oo meesha soo dhawatay haddee maxayba maxayba ka samaynayaanba waxaa la leeyahay nebigu nebi kastaaba ummaddiisa aabbo kale booskeedba u joogaayo wuxuu ka hadlayaa banaati ummaddii loo diray gabdhaheedii haa ulaa'i banaati ummaddan dhan oo nebiga uu yahay gabdhihii u joogay baa laga yaabaaba la yidhi inay tahy markaasna sharcigaas waxaa bannaanaa dadii dadku xataa diinta ku kala tegsan yihiin inay isguursan karaanoo kuwaan hadda aan weli isaga rumayn iyo ku gabdhihiisa isagoo o dhalay hadday yihiin ama gabdho kaleo iimaan leeyihiin inay isguursan karaan baa markaa la ogolaa oo furnayd ama waxa weeye haa ulaa'i banaatii weeyo haddaad iimaan yeelanaysaan gabdhahan baan ba idin siinaya oo aad soo madhaan nidaamkii aada idinku bannaanaan lahaaye in kuntum haddaad tihiin faaciliin in kuntum turiiduuna qadaa'a shahwa shahwadiinna inaad gudutaan haddaad rabtaan warwaha kuwaan gabdhahay intaas waxaa socota qisadii nebiyullaahi luud calayhi salaam haa ulaahi banaati in kuntum faaciliin qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi nebi maxamed baa la soo dhexgeliyey calayhi salatu asalaam lacamruka lacamruka baan ku dhaartay nebiyullaahi maxamedow cimrigaadaan ku dhaartay ilaahay baa dhaaranaya ilaahay ciddou doono ku dhaalan karaa isagu laakiin inagu ilaahay iyo sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo mooyaane ciddaan doonno inagu kuma dhaaran karno oo aabbayaasha iyo hooyooyinka iyo malaa'igta iyo nebiga iyo kacbada iyo makhluuqaadka kale inagu kuma dhaaran karno lacamruka baan ku dhaartay nebi allow noloshaadee innahum iyagu la fii sakratihim bay ahaadeen waalidooda dhexdooda iyo jahligooda dhexdiisa yacmahuuna xaalayihiin kuwo wareersan oo iska habagsanaya oo yataraddaduuna jumla ictiraadiya la yidhaahdaa tanoo kale oo aayaddaanoo qisadii nebi luudoo dhe socota baa nebiga la soo geshay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu dhaaranayo ilaahay ku dhaaranaya nebiga noloshiisa waa takriiman lahu wa tashriifan nebigaa la sii karaamaynayaa nebigaa la sharifaya calayhi salatu wasalaam ibnu cabbaas wuxuu yidhi ilaahay ma abuurin naf looga karaamo nama badan yahay ilaahay agtiisa nebi maxamed calayhi salatu wasalaam meligiina ma maqal buu yidhi ilaahay inuu ku dhaartay axad noloshiis nebi nebi maxamed mooyaane cid kale oo nolosheeda lagu dhaartay ma leh qur-aanka wakaa innahum la fii sakratihim yacmahuun fa akhadad waxaa qabatay hum iyagii asayxatu sayxadii baa qabatay mushriqiina xaa leeyihiin kuwo macnaha shuruuqu shams qorax markii soo baxaysay waa dee musbixiinadii weeyaan waa isla socdaan isdiidi mayaan fa jacalnaa waxaan ka yeelnay baa ilaahay yidhi caaliyahaa meeshay deganaayeen xaggeedii sare magaalooyinkay deganaayeen xaggeedii kore waxaan ka dhigdhignay saafilaha xaggii hoose magaalooyinka deganaayeen jibriil baa inta loo soo diro saa u qaaday iyagoo aan dareemin oo xataa weelkii biyo ku jiran isan daadan dee aagaanoo dhan haddii la fujiyo saa kor loogu qaado samaawaadku markay sharqantii maqleen baa saa loo soo garaaba kadii walmutafikaat waa saasoo loo soo daajiy caaliyahaa xaggii koraan waxaan ka dhignay saafilaha xaggii hoose waamdarnaa waxaanu ku roobayna calayhim dushooda xijaaratan dhagaxyaal oo min sijiilin dhoobe la dubay ka ahatay saddex cadaab baa la iskugu darayaa inna fii daal kaas markii saa loo soo garaabagadiyo dhexda u sii marayo soo heehaabayana gantaalkan dhagaxyadan la dubay baa lagu dhufanaya isagoo dhexda maraya inna fii daalika kaa dhexdiisana la aayaatin aayaad baa ugu sugan lilmutawasimiin lilmuctabiriin lilmutawasimiin kuwa cibro qaadanaya wa inahaa magaalooyinka qolooyinkaa deganaayeen reer luud la bisabiilin bay ahaatay waddo muqiimin la bisabiilin muqiim magaalooyinkaa la halaagay la bisabiilin bay ahaatay muqiimin sugan muqiim ah waa maxay gaalada hadda joogta qoladaa meeshii lagu halaagay maalin kasta waa marayaan waa ujeedaan raadkooda iyo aahaartoodii iyo saamayntoodii iyo wixii ay ka tageen inna fii daalika kaa dhexdiisana la aayatan aayad baa ugu sugan lilmu'miniina kuwa mu'miniinta aayad baa ugu sugan cibro weyn baa ku sugan qoladaas sida loo galay darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacala aclam sawaab